عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوتر باب ما جاء في الوتر bal halkan waxaa inooga bilaabmaya wetriga kitaabkiisii oo markaasna bal wixii wetriga kuba soo arooray baana cunwaanka ugu horeeya yahay sheekhuna raximahullahu tacaala kolley tarjamadan buu wetriga ku khaas yeelay tahajudka tarjamadan buu uba dhigan doonaa oo dee kolley wuu yar dambaysiiye kuwa iyo tadawucii guud ahaanba tarjamo ama abwaab buu u dhigan doonaa oo imika dee kusuufkii iyo istisqihii iyo umuurahaas baaba matalan abwaabtii taqsiirka salaada iyo waxyaalahaasa ka soo horeyn doona waxaana marka la eego inuu tarjamadan gaarkaa u dhigtay witrigii iyadoo tahajudkiina uu dambeeyo dee waaba si waxay dee farqi uba dhexeeyo ama ani dee tahajudkii iyo witrigii ay kala duwan yihiin taas baabay arrintiisu ay tahay xagga kale xukumka uu leeyahay iyo taa wixii ku soo arooray inbuu yidhi xukumkiisu mawaajiba ma sunna taas iyadana umuu tacarudin walow dee axaadiis ay noo dambaysay rasuulka ilaahay raaxiladiisa inuu kuba tukan jiray oo kolley qowlka dee raajixa halkan dee qolooyin waa waajib yidhahaa way jiraanbe inuu yahay dee sunnayaashii hauba adkaado aada ha u adkaadee bal inuu sunno yahay bal taasba weeye wixii bal kuba yimi witrigii ayuu baabkiisii yahay axaadiid aynu kolley hore usoo maray oo barhkood riwaayadahan intii hore ahayn ay kuba sugayiin ama alfaado kaba dheer ayaanu sheekhu raximahullahu tacaala qeybta hore inooguba soo aroorin doonaa bal sharaxana kolley xaafid ibnu xajar si fiican buu uba sharxay qolooyinkiina fatxulbaari haysta umuuraha kuba tacalluqsan witriga iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaa bal taas kolley wuxuu dee hagaag buu uba sharxay waa eegan doontaan waayo umuurahaasoo dhan ma taataaban doono xagga marka la eego culimmadu umuuraha marka la eego mawaajibbaa mise maaha way noo iman doontaa tiradiisu intay noqonaysaa in shafci ka horeeya shardi miyay tahay mise ragcad keliyo fardiyaba witri way noqon kartaa waqtigiisa goortee uguba dambeeya in markaa safarka oo kale daabada ma lagu tukanaya mise laguma tukanayo hadduu ku dhaafo qadihiisii qunuudka la qunuudayo bal maalan qunuudkaas maxalkiisa ayuu yimi qabla rukuucba mise waa bacda rukuuc oo kale haddii saddex ragcadoodba oo la israacinaya ay jirto ma waxa mudan in la kala fasriyo la kala gooyo mise wasrin oo kale waa umuuro kolley kalaamka culimmadu iyo weliba waxyaalo kale aimada qaarkoodna kutub bay ku khaas yeeleen siaa imaamkii ibnu nasri oo kale uu sheekhu leeyahay mujalad aada u qiimo badan weeye laakiin waxaan filayaa mujaladka inaan la wadahayna mukhtasarkiisa ayaa la madbaceeye uma ogi in kitaabkii asalka ibnu markaa laega ibnu nasri la hayo bal umuurahaasoo dhammi waa umuuro kalaamka culimmada iyo jawaanib ay kaba hadleen witriga markay kaba hadlayaan xadaثna cabdالlahi bn yuسufa qaal akhbarana malik can naafici wcabdالlahi bni dinaari can ibni cumara ana rajula sa'la rasuul اllahi slى اllahu عalayh wasalam can salaati اleyl xadiidka ibnu cumar waxaa ka wada warinaya naafic iyo cabdاllahi bnu dinaar markaas baa waxaana ah oo uu yihi ibnu cumar nin baa weydiiyey rasuulka ilaahay salaada habeennimo koleyna abwaabtii masaajidana xadiidka waan kuba soo maray faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi salaatuleyli salaada habeenku mathnaa mathnaa laba laba weeye oo salaada habeennimo sida loo tukanaya waa laba laba ragcadood oo marka laba ragcadood la tukadaba in la salaamo naqsado marka laba ragcadood la tukadaba salaam lalaba yimaado taas weyn ee faidaa khashiya hadduu cabsado axadukum axadkiin markaa subxa salaad waag subaxii waagu inuu beriyo oo macnaa salaaddii habeenimuu tukanaye habeen aakhirkiina waa tukanaye wuxuu ka baqdayba waagu inuu u beriyo oo waagu uu beriyo ayuu kaba baqday witrigi marka sallaa wuxuu tukanayaa ragcatan waaxidatan ragcad keliya ragcad keliyuu tukan markaas taasoo tuutiru lahu witri ugaba yeelaysa maa qad salla oo wixii hore shafciga ahaa ee ka horreeya labalabada ahaa ragcaddan uu ku dhammeeyey ayaa witri uga wada dhigaysa taas baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal xadiidka si aan soo sheegayo waan soo maray witriguna kollay salaada habeennimo ayuu kaba mid yahay oo witrigu oo dee salaada habeenkii la tukaday oo dhammi ama shafxi ha noqoto ama witrigee salaaddii habeennimo magacaasi waa shamlinaya xagga cibaarada tahajud oo kale lafdiga hujuud kolaaduu dee waa hurdada tahajudna waa hurdadii oo lagaba tago salaad daraaddeed loogaba tago marka wixii hurdo dabadeed la tukado cibaarada tahajud way kuba dhici iyadoo iyadana magacan salaatuleyl uu shamlinayo ee laakiin dee cishaa'iga dabadiiba wixii la raaciyey oo kale iyadoo salaaddii habeennimo tahay cibaarada ama lafdigan tahajud lama odhanayo oo tahajud macnaheedu waa tarkul hujuud oo dee salaad daraaddeed iyadoo hurdadii markii hore uu ku jiray ee uu seexday ugaba kaco salaad uba kaco taas bay tahayba bal xadiidka iyadayn kolley raawigani wuxuu weydiinaya sida dee jawaabta inoogaba muuqata oo ah salaada habeennimo kayfiyadeed iyo sida loo tukanayo taas buu rasuulka ilaahay shakhsigan ama ninkani weydiiyey rasuulka ilaahay wuxuu uhi labalaba weeye macnuhuna waa maxay suu ibnu cumarba dee yeeli jiray kuna fasiray wa tusallimu min kulli ragcateyn markaad laba ragcadood tukataba salaamo naqsi markaad laba ragcadood tukataba salaamo naqsi taas weeye salaada habeennimo taasba weye marka bal masna masnaada waa ta aan nidhi waa horena waan u soo marro waa labalaba in loo tukado ibnu cumarna wuxuu inooguba fasirayy waayo waa la weydiiyey taabici kaloon labadan ahayn baa weydiiyey oo yidhi ma macnaa masna masna ibnu cumar kuba yidhi markaasuu yihi tusallimu min kulli ragcatayn ee saxiixa muslim weeya laba ragcadood marka tukataba waad salaamo naqsanaysaayo wax kaloo lagu fasiraa ma jirto raawigii xadiidka warinayay baa fasirayoo taasi macnuhu waa taas qolooyinka yidhi waxa weeyaan macnuhu waa inaad tashahud laba timaadid iyo aanad salaamba laba imanine taasna kolley qowlku maayo waa in laga baxo oo salaadii lagaba baxo bal taas iyaduma mida waa salaadii habeennimo haddaan mafhuumka xadiidka eegno dee salaadii habeennimo marka la yidhi waxaaba lagaba fahmayaa salaada maalinimo inay ka duwan tahay taas ibnu cumarna waaba laga soo naqliyey inuu mafhuumkaa kuba camal falay oo salaada maalinimo waa afar afar tukan jiray taas waaba laga soo naqliyey laakiin xadiid baa jira in axmed iyo asxaabu sunan iyo ay wariyeenba ama bacdigood oo lafdigiisu ahaa markaas xadiidkaas in asxaabu sunan dee ibnu khuseymiyana waabay saxiix yeeleen ee salaatuleyli wanahaari matna matna xadiidkan ibnu cumar nin caliyun ilasdi la yidhaaha baana ka warinaya iyadoo ruwaad toban ka badan ay lafdigaa hore kuba wariyeen habeenkii iyo maalintiiba salaadu markay sunno noqoto sa asalka ah mudan habboon waa labalaba in loo tukado taasba weeye bal markaa taasi waxay noqonaysaa uun haddii aan nidhi dee mafhuumkiibaa taasa kolley mafhuumku wuxuu ahaa oo uu kuba yimi u waafaqsanaa uun ama dee tani su-aashii la weydiiye oo rasuulka ilaahay salaada habeennimaa la weydiiyey jawaabtiisna waxay noqotay salaatuleyli matna matna markaa in marka deesan oo kale marka waxa weeyaan jawaab ama su-aal jawaabteed uu u yimaado waxaan qeydka lagaba fahmi karaa kolley mafhuum mukhaalafo ma yeesho lama ictibaariyo oo sababtu waxa weeyaanuun su-aashii la weydiiyey salaada habeennimo ayay jawaabtana qeydkii su-aasha ku sugnaa unbaa kuba sugan oo halkaa bal waxaa la odhanayaa mafhuum ma lahabe laakiin xadiidkaas ibnu khuseymiyaba haba saxiix yeeleen asxaabu sunan iyo haba wariyeen ee aan idhi salaatuleyli wanahaari matna matna a'imo kala duwan oo yaxya ibnu maciin kaba mid yahay ayaa xadiidkan waxay ku cileeyeen xufaaddii asxaabtii ibnu cumar oo badan oo kala duwani inaanay sheegina ninkani la gaar noqday xataa cibaaraha laga soo naqliyaa ibnu maciin uu yihi caliyu lasdi wa ayo xataa aqbala minhu macnaa dee haddii bal siyaadadiisan heer ku gaadhsan yahay si loogaba aqbalo bal markaa jaanibka marka la eego waxaaba la odhan karaa shuduud walow duruq kalena ay jirtoon isaga ahaynoo bal meesha kuba yimi laakiin waxay noqonaysaa xaasilka horta salaada habeennimo taasba u asala salaada maalinimona dee markay rawaatibta noqoto in rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal duhurkii oo kale waa kanoo afar waa ka horreysiin jiray waana inoo dambaysaa sida xadiid caaisho inooguma dambeeya iyo kuwii labalabad ahaba labalabu u tukan jiray m ee laakiin markuu nafligu mudlaq yahay maxaa la yeelayaa casarkaoo kale afar ragcadood oo xadiid kuba yimi kaba horeeya oo xadiid cali bnu abi aalibna ahaa inaan la kala faslinayna waa jirtaaye bal waxaan leenahay habeen iyo maalinba asalkii waxa weeye labalabadii in loo tukado laakiin ruuxu hadduu isagu niyeeyo oo uu doono inkaa inka badan inuu kuba tukado rasuulka ilaahay way inooga sugantay iyadoo salaad habeennimo tahay uu sagaal ragcadood israaciyey isagoo toddoba israaciyey labaduba saxiixa muslim bay kuba sugan yihiin shan isagoo israaciyey iyadoo sideed ay kaba horreyso shan uu israaciyey salaadan habeennimo oo aanu fadhifadhiisan bal taas wixii u badnaa labalaba ragcadood bay ahayde bal waxaan leenahay jaanibka kalena waa shay jaa-isa waa laga mudan yahay uuno ruuxa waxaa asala in labalaba loo tukado laakiin hadduu ruuxu doono inuu ka badsado uu niyeeyo way u banaantah rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh mar wax ka badan ayay taasi iyo mar iyo lababa wax ka badan ayay kaba dhacday isagoo wasliyey wa can naaficin marka ama inta dambe ah faidaa khashiya axadukum subxa sallaa ragcatan waaxidatan tuutiru lahu maa qad salla waaba inta adiguna aada u sii maqsuudka ahoo ruuxu hadduu subxii kaba baqdo ragcad buu tukanayaa wixii hore witri ugaba yeelaysa taasna markaa macnuhu maxay tahay dee subaxii hadduu waagu baryo witriga waqtigiisiibaa baxaya markaa salaadii habeennimona inuu iska khatimto weeye koleyna axaadiid ama laba xadiid wax ka badan baaba kuba yimi witrigu dee waa inuu yahay salaad cishaayiga ilaa salaada waagu uu kaba baryay waqtigiisu inuu taa yahay markaa aimada qaarkoodna itifaaq bay soo naqliyaan salaada cishaayi dabadeed inuu bilaabmayo taasoo aanu dee waqtiga cishaay markuu galo un maahay waa bacda salaati alcishaa ilaa waaguu kaba baryayo markaa haddii waagii baryay oo kale taas bal ma la qadoynaya mise lama qadoynayo iyaduna kalaam kaley noqonaysaaye ruuxii kol hadduu ka baqdo waagu inuu ka baryay ragcaddaa haba tukada waana ragcad keliya kuwii hore oo dhan baanay witri ama wixii hore ee shafcigaa kaba horeeyey ayaa witri ugaba yeeli laakiin hadduu waqtigaasun toosa ruuxu shafci hore uu tukadee maanu jirin waaga berigiisiina uu kaba baqanayo ragcadda keliya waa ku kaaftoomayaa oo taas iyadoo dee marka kaleba xataa ragcad keliya lagu kaaftoomi karo oo saxaabo kala duwanba ragcad kuba kaaftoonta xataa barhkood kitaabka ay meel dambe kuba iman doonaan rasuulka ilaahina xadiidkuba yidhi dee ruuxii doonaya inuu saddex witrigiisa ka dhigtaana dee ha ka dhigto kii shan doonaya iyo kii mid doonaya xadiidiyadna sidaa kuba yimi oo iyadna bacdu asxaabi sunan ay wariyeen bal markaa taasi jaa-is haba noqotee laakiin hadduu isleeya waagiibaa kaa baryaya salaaddii ha soo xidho ragcadna ha ku xidho taas baa xadiidku yaali wacan naaficin ana cabdallaahi bni cumara cabdullaahi bni cumar kaana wuxuu yusallimu mid salaamo naqsada bayna ragcati wa ragcatayni ragcadda iyo labada ragcadood dhexdooda filwitri witriga xataa yamura ilaa uu kaba amro bibacdi xaajatihi xaajadiisa barhkeed sanadkii hore uu mowsuul inoogu yahay ee markii hore cabdullaahi bnu diinaar baa laba socday marfuucna uu ahaa xadiidkaa hore kani waa mowquuf ibnu cumar ku taagan naaficna uu kaba warinayaa imaam maalikna muwadaciisa sidan buu uguma wariyee laakiin uun kaa marfuuca iyo kan mowquufka axaadiid kale u dhexeeyo iskumay xigin uun ee imaam maalik baa san muwadaciisa uguma wariyey marka maxaana uu leeyahay naafic cabdullaahi bni cumar oo xadiidkii dee salaatuleyl matna matna ka wariyeyba ahaana iyo xadiidka imakaan kaba soo baxnay markaa uu witriga tukanaya ama salaadiisii habeennimo saddexda ugu dambeeya uu kala goyn jiray oo laba ragcadood marka uu tukado intuu ka baxo ayuu hadduu dan iyo xaajo iyo leeyahay taas buu amri jiray dee dadka adigu mawaalidiisa ama khadamkiisa ama ciddii kaloo la joogta waqti uu safar ahaayo markuu labadii tukaday uu ku yidhi dee ciddii laba socotay raaxilada inoo rar oo dee wixii ay guurayeen markaa waqtigii ay guurayeen baa gaadhay bal taasba way jirtay xaajadiisuu amri jiray markaasuu ragcadda kalena tukan jiray bal tan iyada maxaa inooguba sugan saddexdan ragcadood ee bal markaa ruuxu haddii uu doonayo inuu saddex ragcadood witr kaba dhigto in la kala fasliyo oo la kala gooyo ayaa iyadoo la isxidhiidhiyo waxa weeyaan taas kaba mudan kalaamna waa inoo soo socdaa xadiidna nahyi buu kuba yimi salaad saddex witrigaas maqrib ha u ekaysiinina waa iyadoo san maqribka loo tukado kollay nahyi baa kuba yimi salafkii barsaa u tukadayna way jireen marka haddii la xidhiidh in la kala gooyo ayaa mudan haddii la xidhiidhinayana dee waa in atixiyaad keliya lagaba dhigo si aan nahyigaa looguba dhicin walow dee waxa weeyaan xidhiidhka iyo kalagoyntu labaduba ay bannaantahy baan leenahay laakiin sida mudani kalagoyntaa weeye haddii la xidhiidhiyana in xaaladaa la yska ilaaliyo ah in maqrib loo okeysiiyo waayo nahyi baa yimi bacdu salaf haba sameeyeen oo laga yaabaa nahyigani inaanu gaadhin ayaa yimeede intaa la yskaba dhowro ayuunbay mudanaysaa si maqrib laba atixiyaad lagaba dhigo oo dee marka atixiyaad dhaxaynta la sameeyo la kaco atixiyaad haddana ragcad dambe la tukado taasuu la yskaba dhowro hadal baa inoo soo socda insha allahu tacala matigaba inooguba iman doona jaanibkaasa xdثna cbdاللh بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن بن عباس أخبره أنه bات عnda maymuنة waa xadيiث laga yaabaa cilmi iyo dahaaro iyo qusli iyo adgu adigu abwaab kala duwan aynu kuba soo maray salaad iyo welina socon doono meelo dambe waa markii uguba dheeraa kolley xaafid bnu xajarle intaa walow jawaanibtii baababkaas iyo taraajibtii sheekhu uu dhigtay uu sooba sharxay imika si guud buu xadiidkan iyo duruqdiisiiyo riwaayaadkiisii halkan uguba sharxaya sharax aad u taam ah ayuu kuba sharxaya halkan buu dee intii badnayd uu kuba sharxay walow jawaanib hore uu soo sharxayba ay jireen ibnu cabaas baa markaa muxuu yidhi baata waa bariyey cinda maymuunata maymuuna bint alxaaris agteed wahiya khaalatihu maymuna dee waa maxramkiisii sa u baryayna macnaa waa gurigeedii buu yimi waana gurigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh habeen buu u hoyday weeye welibana rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh habeenka habeenkii uu guriga imanayey ayay ahayd ee iyada nowbadeedii iyo habeenkeedii ahayd bay ahayd kolleyna daahir may ahayn habeenkaas bal waa u yimi marka hore xaajo kale ayuu uguba yimi oo aabbihii uu soo diray laakiin markii dambe waxay noqotay inuu u hoydo oo welibana wuxuu qaradkiisa weyne ahaa bal inuu arko rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh salaada habeennimo sida uu tukaday iyo salaadiisa bal si uu uguba daydo waana inan yaroon weli qaan gaadhin weliba weeye dee waana maymuunana waaba habaryar bay u tahay oo walaasheed baa dhashay waxa weeyaan umulfadli ama lubaaba lubaabat alkubra oo dee waxa weeyaan taas waa maxramkeedii fadajactu waan jiibsaday buu ihi fii cardi wisaadatin barkin ballaadhkeed cardige wadajaca rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahiy wa ahlu ehelkiisna way jiibsadeen fii duuliha aqalku aqal weyn maaha waa qurfadaa keliya ayaabay ahayd bal ziino kale iyo gogol kale iyo barkimooyinka loo ziyaadiy inamay jirin waaba taa rasuulka ilaahiy ehelkiisa ay ku wada jiibsanayeen haddaba inankuna waa yarya laakiin waa ruuxa dakiga ah ee rasuulka ilaahay ku dayanayaan habeenkii ma seexan waa soo jeeday uun si aanu dee hurdadu ula tegin oo wixii uuba yimi marka aanay uba dhaafin bal saxiixa muslimya baa waxaa kuba sugan ama riwaayo kuba timi inuu ku yidhi haddii ay dee bal aan seexdo itoosi marka rasuulka ilaahay uu kaco waa ixtiyaad kale taasi ixtiyaad bay hayd yaan saxiixa muslim odhan laakiin xadiidka duruqdiisa qaarkood bay kuba timi ixtiyaad bay hayd laakiin mabuu gamin oo waa jiifay uun ruux hurday buu iskaba dhigayay wuxuu sugayeyna laxdadaa rasuulka ilaahi salaada u kacayo si uu salaadiisii uu arko haddaba barkimadiibaa dhinacii bal waxa weyaan dherarka ahaayee dee iyaga wada qaadayayba iyagu madaxii dhigeen isna dhinaca bal maalan cardigeeda ah dee had iyo goor duulka ayaa ka dheer ina cardigii ayuu madaxii dhigay barkinkii sibaa adigu halkii ay ku jiibsadeen fanaama rasuulka ilaahay uu seexday xata intasafa leylu ilaa habeenkii kala badhmay aw qariiban minha aw kaana qariiban minha amase waqti ku dhow koley riwaayaadka qaarkood gerinkii dambaabay ahayd waa kala badhmay ama waqti kuba dhowo laakiin dee gerinkii dambaa taas ay noqotay fastayqada wuu toosay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yamsaxu xaal uu masaxayo annowma hurdadii wa ahara nowmi weeye hurdada raadkeedii can weji wejigiisii oo dee rasuulka ilahay intuu soo fadhiistay ayuu indhihii marmartay hurduu kaba soo toosay uma qara'a wuxuu aqriyey cashra aayaati min ali cimraan ina fii khalqi samaawaat iyo inta ka dambaysa ayaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aqriyey weli isagoon weysaysan ayuu aqriyey uma qaama uu kacay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa shanin qarbad waa qarbadka kiisa baaliga ah weeye oo mucallaqatin meel sudhnayd waa meel aqalka ka mida saa uga laalaado biyo ay kuba jireen ayuu rasuulku xaggeedii uba kacay fatawada'a uu weysaystay oo fa axsana alwuduu'a weysadii buu fiicnay weyse dhan isagoo dee se xadiidkaba duruqdiisa kale kuba timi biyihiina khafiifiyo biyo badan aan isticmaalin ayuu haddana laakiin weyse dee dhan oo kaamila ayuu weysaystay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh riwaayadka xadiidka barhkoodna kollayna duruqdii xadiidku lahaa iyo dadkii kala duweyneeda wariyey iyo mid kastaa ziyaadadiisii isagoo isu keeniyay sidii caadadii xaafid ibnu xajar ahayd marka uu xadiid dee halkii uu dee mee uu wada sharxayo xadiidkuna duruq iyo riwaayaad uu leeyahay halkan buu ku dhameeyeyba markaas xataa riwaayaadka barhkood waxayd inuu dee meeshii isagoo kii uun intuu naaskii kaba furay ee un saa ugama weysaysana weel buu kaga shubtay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh biyihii waxbuu kagaba shubtay uma qaama uu istaagay rasuulka ilaahi yusallii xaaluu tukanayo ibnu cabaasna intaa waa arkaya ma seexan waa soo jeedaa ilmihii yaraa hordadina lamay tegin mabaabu gamin dee qaradkan iyo ujeedadan uu lahaa fa sanactu milahu si uu rasuulka ilaahay sameeyey waa fadhiistay bal markii uu dee rasuulka ilaahay hawshiisii dhammaystay si aanuu rasuulka ilaahay u dareemin inuu dee arrintiisan eegayo oo kale ayuu si ruux hurdo ka kacay oo jimjimicsadu iskala bixbixiyayo taasoo kale xadiidkay taas duruqdiisa iyo riwaayaadkiisa ku timi waa dakihiisii markaasuu kacay oo wixii rasuulka ilaahay sameeyey oo kale uu sameeyey uu soo weysaystay fa qumtu waan istaagay ilaa janbi rasuulka ilaahay dhinaciisii baan istaagay fa wadaca waa dhigay dee kollayna intan waa tii inay imaamadii iyo baabkii imaamada iyo halkaa jamaaco ruuxaan niyoon inuu imaam noqdo lagu xidho iyo bal umuurayna baabki ayaa inoo horeysay dhinacii uu ruuxa ma'muumka keliyu imaamka kaba joogsan jiray markii hore kamuu joogsana xaggii bidix uu ka joogsado rasuulka ilaahi baa soo wareejiyey xagga dambu sayn soo marray kaba soo wareejiyey markaasuu midigtiisii soo joojiyey halkaa mashuu joogsaday tani waa xaalo kale fa wadaca uu dhigay yadahu gacantiisii alyumnaa midig calaa ra'si madaxayga wa akhada uu qabtay biuduni yaftiluha isagoo saa dee shaxmada iyo intaa yare hoose u marmaroojinaya taas bay ahayd kolle xadiidka duruqdiisa waxaa kuba timi barhkood waa intii salaada laguma jiray waa xaraka yaroo kooban isagana gees ta'niisna wayba ahayd iyo si markaase laakiin arrinka jiray waa dee kolkol ina waa muu seexan habeenkii oo dhan ma seexan markuu luloodo isagoo salaadiina rasuulka ilaahay salaadii uu dheeraynaya ayaa rasuulka ilaahay dhegta qabanayay oo saas oo kale oo dee saasay riwaayaadka xadiidka ama duruqda uu leeyahay barhkooda ibnu cabaas baa duruq kala duwan lagagaba wariye ayay taasi kuba timi oo mar taa hore aynu soo maray dee madaxunbuu qabtay ama dhegta haba qabtay uu soo wareejiyo mowqifkunbuu keenayay laakiin markan dambe waa fii khilaali salaat ayuu rasuulka ilaahay dhegtiisii saas waa si uu waxaan kuba yimi iyo loodanna ugaba kaxeeyo isagii taas ayuu rasuulka ilaahay uba yeelayay uma sallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukaday uma ragcatayni laba ragcadood uma ragcatayni uma ragcatayni uma ragcatayni uma ragcatayni waa lix goor oo min laba ah waanu eeg kala fasliya rasuulka ilaahay waa salaadii habeennimo laba ragcadood markuu tukadaba waa ka baxayay salaadii uu salaamo naqsanayay labiyo toban ragcadood buu tukaday uma bacdigeed awtara ragcad keliya oo witri ah ayuu rasuulka ilaahay laba yimi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh marka maxay noqotay saddex iyo toban ragcadood ayay noqotay bal intii uu tukaday habeenkaas kollayna riwaayaadkii dee riwaayaad kala duwan baa tan nooguba yimi barhkood ruwaaddii xadiidka warinaysay oon san uba dhammaynee tiradan in ka yar sheegtay barhkood dhigay markii uu rasuulka ilaahay guriga yimi masjidka kaba yimi inuu ragacaad tukaday iyo waxyaalo way jireenbe laakiin riwaayaadkii inooba taamsanaayee dee iyaguna iswada xoogeynaya inoona sugnaa waa habeenkaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saddex iyo tobanka ragcadood inuu tukaday waa jiraan kalaam culimo oo bal koob iyo toban iyaday rasuulka ilaahay u bannaan jireen labadani masunnihii cishaayiga oo uu dib dhigo ilaa wakhtiganba mise waa tan ee laakiin waxaan leenahay rasuulka ilaahay saddexiyo toban ragcadood inuu tukaday waxa weeyaan waa waxay nooga sugan xadiidkan ibnu cabaasna way nooga sugan tahay xadiid caaishana caaisho iyada xadiidkeedii inoo dambeeya rasuulka ilaahay koo iyo toban ragcadood kamuu badin jirin fi ramadaana wakayri iyada nafteedu saddexiyo tobanka ragcadood waa inoo sugantay inuu rasuulka ilaahay tukaday zayd ibnu khaalid aljuhani xadiidkiisana way nooguba sugantahay rasuulka ilaahay saddexiyo toban inuu tukadayoo dee waxa weeyaan habeen keliya maha salaadihiisu waxway u badnaayeen laakiin saddexiyo tobanna waa tukaday koob iyo tobanna way u badnaayeen bal markii dambe sanadii dambena markaas intaa in ka yarbaabuu tukaday isagoo sagaalun ku gaabsaday laakiin uu israaciyey isagoo toddoba ku gaabsaday uu israaciyey intuba way jirtaa waayo dee habeen kastaba ina salaadii way jirtaa salaadii habeennimo waxbaa wixii u badnaa laakiin waqtiyo kale ama markan uu yaraynayo xanuun jiray haba jiro ama isagoo safar iyo waxyaala haba ahaado ama inshiqaal kaleba eh intaa in ka yarna waa tukaday koob iyo tobankii oo sagaal iyo toddobaba ah isagoo intaa ku gaabsaday muslim bay kuba sugan tahay isagoo dee saddexiyo toban gaadhsiiyeyna way jirtaa inagoon labada ragcadood sunnaha subaxana waayo xadiidkan imika ma ah sunnihii subaxa gaar buu u sheegay barhkood siday kuma fasireen xadiidka caaisha sunnihii subaxana aan ka dhigin sunnihii cishaagana aan kaba dhigin baan leenahay bal rasuulka ilaahay wuxuu tukaday weeye saddexiyo toban ragcadood jaa-isna weeye dee ruuxu inuu gaadhsiiya bal dee maxaan jaa-isa arrinku waa shaygaa mubaaxa ah ruuxu salaad habeennimo tukanaya hadduu intaa ka badiyo labaatan iyo soddon gaadhsiiyana wax xajriya iyo wax manciyi ma jirto rasuulka ilaahay muxuu ihi salaatuleyli masna masna waa laba laba ee hadduu dee qiraa'adii dheeraynayo ayaabay tahay haddii uu gaabinayo sujuuddii badsado iyo rukuucdii badsado xajri ma jiro laakiin rasuulka ilaahay ficil weeyaane maxaa ahaa saddexiyo toban baa u badan waxa aynu rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hayna taaba weeye way uma dajaca uu jiibsaday xataa jaahu lmuadinu ilaa muadinkii u yimi oo macnaa rasuulka ilaahay markuu ragcaddii witriga tukaday waqtigiina wuu dhow yahay ayaa aadaankii waa la aadaamay markaasaa muadinkii markii dambe uu yar jiibsaday kollay idajaacani halka tadawucu inooguba iman waayo laba riwaayaba way jiraan balteebaa markaa raajixaya umuurana kalaam kalay noqone isagoo qabla ragcatay ilfajri idijaacan oo ah witrigii dabadeed waa daahirka xadiidku siduu yahay markuu labadii ragcadood tukaday inuu yar jeebsaday inta mu'adinku dee dadkii inay wada yimaadeen uu sheegayo uu markaa u imanayo taasna bal way inoo timiyo waa waxyada baabkeeda iyo meesheeda inooguba iman doonta haddii alla idhaahe bal uu jeebsaday rasuulkii ilaahay xataa jaahu lmu'adinu ilaa mu'adinka waa bilaale ugaba yimi markii uu muadinkii u yimi waa iclaam dadkii inay joogaan waayo aadaanka hore u dhacay ayuu faqaama kacayoo fasallaa ragcatayni laba ragcadood oo sunnihii subaxa ayuu tukaday uma kharaja uu baxay fasalla subxa salaadii subax ayuu tukaday bal koley xadiidkii ibnu cumarna waan aragnay kana ta inooguma sugan waa cadadkii rasuulka ilaah habeenkaa uu tukaday dee maha habeen kastana inuu intan tukan jiray si aan soo sheegnay laba laba ragcadood inuu tukadayna fasligii oo waxaanan leenahay alfaslu wlaa min alwasli wasliguna waa banaanyah laakiin fasligaa kaba mudan taas baana asala waayo qowlkii rasuulka ilaah iyo ficilkiisiiba halkan wada jira maxay ah dee salaatuleyli mahna mahna isagoo yidhi iyo ficilkiisiibaa labadaba wada jiraan oo dee rasuulka ilaah inoogaba sugan ama xagga wasliga iyo xidhiidhinta waa ficil uun rasuulka ilaahay ficilkii uun welibana aan badnaynee waqtiya laakiin dhacay oo dee ruuxu hadduu doono taasuu niyeeyo waa sax uu waslin karaa laakiin maxaa asala uun kana camal badan isagoo tashahudkii kolba labadii ragcadood dabadeed iyo tashahud iyo salaam raaciya bal taas baa inoo markaa kaba fadli badan in sharaxana waxa leeyahay anigu ma sii wada gudageli karo ee waynu eegan doontaan kolley waxyaalana waa taan kaba sheegeen xadaثna yaxya bnu sulaymaan qaala xadaثanii bnu wahbi qaala akhbaranii camru ana cabdالraxmaan ibn اlqasimi xadaثahu can abihi can cabdالlahi bni cumara qaala anahu qaal waa xadiid kaloo ibnu cumar bal camarkanna akhbaranii camruna dee waxaan filayaa in aan u baraarugno uun dee horeynu in badan isku soo baraarujinay cabdاllahi bni wahb ninkan uu ka warinayay camri waa camr bnu اlxaariث waa nin imaama isagu saa-i ibnu wahba imaam u ahaa oo dabaqada imaam maalika marka camr bn اxaariث ba ayuu ka warinaya cabdiraxmaan ibn اlqasim ibn moxamed ibn abi bakrin sidiq weeye cabdiraxmaan ibn اlqasimna qasim ibn moxamed buu ka warinaya fuqahadii madiina toddobada ahaydba kaba mida cabdiraxmaanna waa imaam saa abihiiba imaamka u yahay marka muxuu yidhi can cabdillahi bni cumara qaala qaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi salaatu leyla habeenka salaadiisu matna matna laba laba weeye oo wa tusalimu min kulli ragcatayni taas baan idhi faida aradta haddaad doontid an tansarifa inaad ka baxdid salaadii oo dee dhammaysatid farkac ragcatan markaa tansarifa ama dee waqti waa beri ka cabsanaya haba noqota sida xadiidkii hore ibnu cumar aynu kuba soo aragnay ama iyadoon waagiba dhoweyn oo uu doonayo salaadiisii inuu joojiyo uu halkaa ku dhammeeyo haba noqotee haddii aad doonto salaadaadii inaad ka baxdood khalaas aada khatimato farkac ragcatan ragca tuko tuutiru laka maa sallayta taas baa witri kaaga dhigi wixii aad tukatay bacna una dambaysiiyo ee way inoo iman doontaa taas baa xadiis bay inooguma imane salaadaada waxaa ugu dambeeya bal witri kaba dhig kol haddaad doonaysa inaad ka baxdo ama waagii oo dhow oo waagii oo beryaya taa aada ugaba baxdid ama sida kaleba salaadaadii aada u dhammaysatide witri ragcad keliya la kaalay oo witri kaagaba dhigta qaala alqaasimu qaasim baa wuxuu idhi waa qaasim waraawiya xadiidka inoo warinayay wa ra-aynaa waxaanu aragnay unaasan dad baan aragnay isaguna dee waa ninkaasine waa dadkii taabiciintaah ee uu laba kulmay mundu waqti laga bilaabo adraknaa aan qaan gaadhay eenu wax kala garanay ama caqalna aan garaad yeelanay oonu wax kasnayba yuutiruuna ku witraya bialaain saddex ragcadood waina kullan waa mid kasta oo ah saddex la israaciyeeya iyadoo labadii iyo markaa ragcaddii la kala gooyaa la waasicun waa wax waasica waa arrinkaasoo shay jaa-i soo bannaan weeye arju waxaanan rajaynayaa allaa yakuuna inaanu noqono bishayin shay minhu kaa kaba mid ah waa labada xaalaba ba-sun wax ba-siya iyo wax dhibi inaanu kuba sugnaanin taas baan rajaynayaa buu yidhi markaas oo wuxuu leeyahay cabdiraxmaan ibn lqaasim radia allahu canhu haddee saxaabada un haddii cid ka dambaysay waa la odhan karaa radia allahu canhu waxaan waqtigii haddee aan sooba dadka aan soo gaadhnay uu soo gaadhay dee taabiciintiibuu isagu soo gaadho saxaaba saasa lamuu kulmin ee waa dadkaas waxaan aragnay kuwa saddex ragcadood ku witri macnuu wax maxay saddex ragcadood ay wasliyaan oo israaciyaan bay witrigoodii kaba dhiganayeen kuwa iyagu sida xadiidku keenayo kala goynayay oo laba ragcadood markay tukadaan haddana ragcad keliya marka dambe oo gaaro tukanayana way jiraan labada xaaladna wuxuu leeyahay waa shay waasica oo midna xajri iyo mancini ma jirto waxaanan rajaynayaa wax kaa kaba mid a madkuurkaas oo ama saddex la israaciyaa ama iyadoo la kala gooyaa bal taas inaan wax ba'siya wax dhibi kuba sugnaano kolley saa uu yidhi waa saan marka horeba sheegnay arrinku waa keebaa mudan uun keebaa dee waxa mudan fasligaa mudan wasligiina waa bannaan yahay saddex ragcadood markaa uu kuba waslinayana bal waxaan leenahay dee saddex xaalaa meesha iman karta inuu laba iyo mid saa kaba dhigto waana sidii badnayd rasuulka ilaahayna aan arkayna inoogaba sugan walow isagoo dee shan israaciyaba aynoo sugan tahay oo iyadoo sideed weliba uu kala googooyey kaba horeeyeen iyadoo saddex la israaciyo laakiin atixiyaadku marka ugu dambeysa uu laba fadhiisto iyadoo saddexdii sad maqrib oo loo tukado bal sidaa maqrib oo kale waxaan leenahay nahyi baa kuba yimi bacdu salafna way la yimaadeen laakiin nahyi baa kuba yimi ama labada xaalo ee kale labada xaalaba laba xaaloo waasica weeye sida sii mudanna in la kala fasliyaa mudan laakiin ruux waa israacin karaa waana sidaan imaka qaasim may cabdiraxmaan ibn lqaasim may qaasim ibni moxamed cabdiraxmaan baan intii hore dhan mala ka dhigaya qaasim isagu waa dee fuqahadii madiine waa weyneyd weeye maaha cabdiraxmaan baan malaa hadalkaygaas si u dhacay si waxaa cabdiraxmaan hadalka yahay qaasim waa ina moxamed ibni abibakrin sidiiq waana taabiciintii dhexe dadka uu soo gaadhayna dee saxaabana waa soo gaadhay taabiciinna waa soo gaadhay oo dee ciddadiiba in badan buu wax kaba wariya caaishee markii hore cabdiraxmaan baan kaba dhigay waa qaasim qaasim baa leh waa dadkii ka horreeyey wuxuu leeyahay ilaa waqtigii aan garaad yeesheen wax kala gartay dad saa saddex u tukadana waan arkay dee kuwo aan saddex u tukanee kala gooyana waan arkay arrinkuna labaduba waasac waana kalaam aada waadixa waa kalaam nusuustiina wada waafaqsan baan leenahay ama wixii meeyalaha meesha inoo jiray inoo waafaqsan xadaثna abulymani qaal akhbarana shucayb can الzuhriy can curwata ana caaishaةa akhbaratu caaisha u warantay curwa waxay ugu warantay ana rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kaana inuu ahaa yusalii mid tukada ixdaa casharata ragcatan koob iyo toban ragcadood buu tukanayay kaanad waxay tilka taasi koob iyo tobankaasi salaata waa ti u badnayd weeye ee iyada nafteedu saddex iyo tobankan ibnu cabaas bay noo wariyey way warisay inta in ka yarna sagaal iyo toddobaba way warisay ee rasuulka ilaahay maxaa salaadiisii qaalibka ahayd ee u badnayd ay ahayd koob iyo tobanka ragcadood tacnii waxay u jeedaa bileyla habeenkii salaada habeennimo taas bay ahayd fayasudu waa sujuudayey waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh asajdata sujuud min dalika waa koob iyo tobanka ragcadood oo mid kastaaba laba sujuudood bay yeelanaysaa afar iyo labaatan sujuudood baa gelaya haddana markaa maxay tidhi in sujuud buu sujuudayay min dalika waa rakacaadka kaba mida sujuudaheeda qadra maa yaqra-u inta uu aqriya qadarkeeda axadukum ruuxa idinka idinka midii khamsiina aayatan konton aayadood qabla an yarfaca raasu macnaa rasuulka ilaahay qiyaamkiisna uu ka dheeraa oo taagnidiisu way ka dheereed waa kaa taagnaanayey taagnaanayey taagnaanayey ilaa lugihiisuba dildilaacaan taagnaanayey waana taa dee iyaduna way inoo dambaysaa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caley camalkiisii jaanibkaas arkaantii sujuudiyo taasna uu dheeraynayay bal dee waxaana dee iyadana jir rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waqtiyadii dambe weynaaday cuslaadayna intuu fadhiga salaadii kuba galo markay soddon ama afartan aayadood u harsantay inuu kacayu intaa taagniintu ku aqriyu markaa soo rukuucayay macnaa waa dheerayntii uu dheeraynayay sujuudiisiibaaba gaadhaysay leedahay inta axadka idinka idinka midi konton aayadoodoo qur-aana u aqriyo ayay waxa weeyaan ayaa uu sujuudsan keliya sujuudsanaanayay wayarkacu waanu tukanayay ragcatayni laba ragcadood qabla salaati alfajar hadda koob iyo tobankii ka mid maaha labada koob iyo tobankaasi waa salaadiisii habeennimo markaasaa maxay tidhi wayarkacu wuxuu tukanayay ragcatayni laba ragcadood qabla salaati alfajri salaada subax ka hor uma bacdiyeed yadajicu waa jiibsanayay calaa shiqii dhinaciisa alaymani midig xataa yaatiyahu lmuadinu ilaa uu muadinku uga yimaado lisalaati waa isagoo salaadii ogeysiinaya oo waqtigii salaada la gelaya inuu gaadhay xadiidka ibnu cabaas waxaa inooguma sugnaa markuu rasuulka ilaahi witrgii laba yimi inuu jiibsaday ilaa mu-adinkii ugaba imanayo markaasuu deeto kacay oo laba ragcadood tukaday xadiidkan caaishana waxaa inooguma sugan markuu labadii ragcadood ee sunna ayna gurigu ku tukanaya subaxa ka horreeya uu tukaday dabadeed ayaa uu jiibsaday markaasaa deeto markii mu-adinka u yimina waa kacayba uu baxay oo dadkiibuu salaaddii tukiyey waxaan leenahay umuurahan abwaabtii tadawuca ayay nooguba imaan doontaa salaaddii habeennimo ama tahajudka uu dambeeyaa labada xadiidma waa taan arguna waa laba xadiidoo inoo saxiixa waa laba xaaloo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ka kala dhacay un ee bal way inoo dambaysaa taas amar inuu jiro dadkii laba faraya iyo tan ma halkani sunna dadkii loogaba dhigayaa ruuxii dee salaad habeennimo tukaday mise ama labada ragcadood tukaday mise maaha iyo bal umuurahaas oo dhan kalaamkeenu markuu tarjamo gaara u dhigto ayay inoo iman doonaane intaa caawa uma dhaafayno se maxay inoo sheegtay labada ragcadood marka uu tukaday dabadeed inuu jeefsaday caaisha ibnu cumarna ama ibnu cabaasna markuu witrigii dhameeyey ragcaddii ugu dambaysay waqtigiina dhow yahay aadaankiina dhow yahay ayuu jiifsaday taas baa iyadana inooguma sugan labada xaalaba waa hanaysanaynaa un baan leenahay sunna miyay tay mise maaha oo inagana sunna miyay inoo tay jiifsigaasi mise maahana iyo taasi waa waxyaalaha inoo wada dambeeya bal in axaadiiduna kolley waanu soo celin doonaa xadiidkan sanadiya matiba waa kan aan hayno waa ku soo celin doonaa un markaan abwaabtiisii gaadhno baabu saacaati lwitri witriga saacaadkiisi kolley himadiiduna inay saraysaan roon faa'iido badan baa kuba sugan maa leeya qolooyinkiina sharax haysta way roonta inaydaan kelimana kaba tegin ama dee wada aqridaan ruux markaa uu furso helo waxbaa in waqti markaas oo de si dee waxyaalaha badan ee waxa weeyaan cilmiga ee bal matalan jira ee uu aadna u soo ururiyey waxa weeyaan la arkana in dee masaadir aada u badan oo kala duwantu kaba soo ururiyay in badan oo kaba midi aanay mutawafirba ahayn dee kolley fawaa-idaas wuxuun bal loogaba qabto aynu wax uga fahmno baabu saacaati lwitri baabu bayaani saacaati lwitri witriga saacaadkiisa baabkiisii weeye ama caddayntii weeye kolley witrigu saan soo sheegayno waqtigiisu wuxuu gelayaa markaa salaada cishaa in la tukado ilaa waaguu ka baryayeyna waqtigu waa jira oo waqtigiisu uu soconaya ilaa waqtigaasba weeye bal haddaba xadiidka maxaa inooguba iman waqtigee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh witrigiisa tukan jiray walow dee habeenkii oo dhammi maaha habeenkana ugama jeedno maqrib markuu galo ee waa markaa ruuxu cishaai uu tukado ilaa waaguu ka baryayo waqti witrigii uuba yahay bal maalan waqtigeebaa rasuulka ilaahay maxaa uma badnaa iyo waqtigeedee ayuu tukaday taas baa baabka inooguba imanaysa qaala abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu yidhi awsaani nabiyu sala allahu caleyh wasalam bilwitri qabla nowm rasuulka ilaahay wuxuu ii dardaarmay witri inaan witrigayga tukado inta aanan seexan taas buu ii dardaarmay kolley waa xadiid waxa weeye kitaabkaba kuba iman doona oo rasuulka ilaahay waxyaalo isagoo mawsuula waxyaalo u dardaarmo tani kaba mid ahayde laakiin laftiga kitaabka ku iman doona waan uu tira qabla an anaama weye inaan witriyo intaanan seexan lafdigana sheekhu wuxuu leeyahay raximah llahu tacala isxaaq ibnu rahaweyhi baa lafdigan iyo axmed iyo baa san kuba soo saaree lafdigan tacliiqay noo yaalee bal rasuulka ilaahay wuxuu u dardaarmay isagoo maahino saxaabo kale u dardaarmayna way jireen inta aanu weli seexan inuu witrigiisii iska sii tukado bal taasi waa mid xadiidka waan haynaynaa xadaana abu nucmaani qaala xadaana axmed ibnu zaydin qaala xadaana anas ibnu siriina qaala anas ibnu siriin baa wuxuu yidhi qultu libni cumara ina cumar baa waxaan ku idhi ara-ayta waxaad iigaba warantaa ragcatayni labada ragcadood ee qabla salaati alghadaati subaxa salaadeeda kaba horeysa udiilu a udiilu ma dheereeya miyaan dheereeya fiihimaa labada ragcadood alqiraa'ata qiraa'ada anas ibnu siriin maxamed ibnu siriin walaalkii baa su-aashan ibnu cumar weydiiyey oo wuxuuhi bal iiga waranoo labada ragcadood ee sunnaha subaxa ah qiraa'ada miyaan dheereeya taas buu ku yidhi su-aashan uu weydiiyey faqaala wuxuu yidhi ibnu cumar baa odhanaya isagoo u jawaabaya welibana intii dee uu isagu su-aashii u weydiiyo nugamuu jawaabin ee wax kaleu ugu daray oo wax kale ayuu ugu sii siyaadiyey oo wixii uu weydiiyey wax ka badan oo dee laakiin la arko uu u baahan yahay taas buu uguba siyaadiyey kitaabucilmina waa ti aan kuba soo marray cunwaan inuu dhigto ruuxa bal matalan dee ruuxii saa-ilka ahaa wixii uu weydiiyey wax ka badan uguma jawaabo intii dee dee u markaas taasna maaha uun ruuxii dee hadal fuduula maaha kol haddii loo baahan yahay cilmigaa ziyaadadaee la sheegayaa wuxuu ihi kaana nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yusalii mid tukada min alleyli matna matna habeenkii laba laba ragcadood buu tukanayay wa yuutiru biragcatin ragcadna witri buu kaga dhigayay oo uu salaadiisaa witri ugaba dhigayso oo uu u dambaysiin jiray intani su-aashiisii kumay sugnayn ee waa ta aan leenahay waxbuu uguba daray taas bay tiri waxa aynu muslim oo kale dhacday anas inuu idna cumar ku yidhi innii lastu can haadaa as'aluk anugu taa kuma weydiinayo dee su-aashii aan ku weydiiyey maaho markaasuu yihi innaka la dakmun alaa tadacunii astaqri'u laka alxadiid ruux buuran baa tahay dakmi malaa wuxuu leeyihin malaa dee waa sifadiisii waxaana laga yaabaa buu leeyahy qowlkiisana annasamina fi lghaalibi yakunu qaliila alfahm ruuxaasaasi dee inta badan fahamkiisa dee waa adigu qaalib ka yidhaahaan walow dee dad qimo gaadhay oo haddana xaaladoodu taa ahaydba ay jiraan oo dee saa maxamed ibnu xasan iyo shaybaan iyo shaafici lagama soo naqliyo maa filxasa minu qadila an yakuuna maxamed ibnu xasan oo kale iyo ama taa seerkuu joogay oo kale oo kacibnuljarax baa lasoo naqliya dee inuu iska buurnaayo mar uu soo xajay oo fudayl ibnu ciyaad uu la kulmay ninkii saahidka ahaa ayuu yihi maa haadaa yaa faqiiha alciraaq way reer ciraaq faqiihoodo oo maxay arrinkan maxaa dee ubuuradaytu yihi min faraxi bilislaam waa hadal ugu jawaabo waa waxaan saa ula noqday oo faraxaygaan islaamka kuwa farxo deetaa la yidhaa de wax alla wuxuu ku jawaabaa majidhuwa markaa ruuxuu doonaya tan inuu ku canaanto laakiin afxamahu bal markaasay cibaaraduu ku yidhi oo ujeeddadii isug buu leeyahan xadiidka kuu dhammeeye inay jawaabtiisna uu soo wadayo markaa maxay noqotay kaana nabiyu sala la waaye wayusalli waa tukanayay alragcatayni labada ragcadood ee qabla salaati alghadaati salaada subax horteed ah wa kaana alaadaana markaa uu tukanayay waxaabad moodaysaa aadaanku aadaanku halkan waa iqaamadii aadaanku uu dhacay bacda alaadaanunbuu tukan jiray ee qabla aadaan muu tukanayne aadaankii waa iqaamadii waxaabad moodaysay biidunahi dhegihiisa inay ku sugan tahay macnaa waa fudaydinayay weeye muu dheeraynahayn oo ruux bal maalan iqaamadii maqlaya iqaamadii maqlaya oo ka baqanayaba dee salaadii inay wax dhaafaanba ama laga horgalo sida uu laba yimaado taas buu ula imanayey muu dheeraynan weeye dee kolleyna faatixada dabadeed qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul hulahu axad ama aayad suuratu baqara iyo aayad iyaduna suuratu markaa alu cimraana labada aayadoodna iyaduna xadiid baa kuba yimi saxaabada qaarkoodna waxaaweyaan siduu rasuulka ilaahay uba fudaydinaya waxaaan is odhanayo talow faatixadii ma aqriyay mise ma aqriyin bal arrinkooda waa takfiifkaas bay ahayd marka hadalkana waa taasoo wakaana alaadaana biudunayhi waxaabaad moodaysay aadaanku inuu dhegihiisa ku sugan yahayoo waaba kan sii fasiray qaala xamaadun ay bisurcatin ujeeddadu waa degdeg ahaan oo waa degdegayay kumuu dheeraynan qiraa'ada ruux iqaamadii maqlayo oo ka baqanaya salaadiiba inay wax dhaafaan sida uu tukadoo kale ayuu u tukanayay markaa jawaabtii taas bay noqotay dee masaladiina waa kan oo bal haddaba in cibaaradana kaana nabiyu yusallii min alleyl inay saacatulwitri baan haynay oo kale habeenkiina dee waaba maqribka ilaa duluuculfajri ba habeen la odhanaya laakiin waa ta aan idhi barhkoodna itifaaq bay soo naqliyaan oo ijmaac bay soo naqliyaan ibnulmundir oo kale in dee salaada cishaayi koladii la tukado kaba bilaabmayo taas intiiba habeen baa lagu wada idlaaqaaye habeenka oo dhami witri waa noqon karaa taas oo saacaadka witrigii waa la tukan karaa waana taas aynu soo maray inuu abu hureyre u dardaarmay inta aanu seexan dee waxaana laga yaabaa dee ruuxaan si kale usoo jeedayni habeenkii inay ma sugayo aakhira leyl iyo taasoo taa ulama u jeedin markaa addoonsa intaad seexato intaan seexan tuko uunbay bal maalan taas ayay ahaydba waxaana jira xadiid kollay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh axaadiistiisii kaba midoo muslim uu wariyay oo ahaa ruux hadduu damcayo habeenka aakhirkiisa inuu kaco aakhirkiisa witirgiisii haw dib dhigto haddii laakiin waayo salaada aakhiru leyl baa mashhuuda hadduu laakiin ka baqanayo inaanu toosin ha witriyo habeenka bilowgiisii oo bal markaa waa arin kaleo iyaduna axaadiistaas maalan ama axaadiistii dee macnahoodiina inoo wada isu keen inoona jamcinayaba isuna keen geyn isu geynayane waxay tahay ruuxu hadduu isleeyahay waa toosaysaa waxa fiican inuu udibdhigo habeenka akhirkiisa laakiin haddii dee dadkan san shaqaalaha oo kale labadii garib uu shaqaynaya waxa weeyaan waa toosays ma laha cid toosinaysaa meeshii ma jirto ixtiyaad ahaan intaanu seexan ha iskaba tukada ama ceshaagii ha raaciyo ama wuxuu dee marka dambe uu hurdo u diyaargaroobo uun si weliba weysana ugu seexdo markaa intuu iska weysaysto witrigiisii iska tukado dabadeedna ha iskaba seexdee bal taasba weeye waana taas rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh baa umuurahaas laakiin habeenkii oo dhan saacaadkiisa oo dhammi intaan waagu bariyeen maxal bay u yihiin salaadii habeennimo ama witrigiibay maxal uba yihiin taasba weeye oo rasuulka ilaahayna iyada tiisu waa tan inoo soo socotaba caaisho xadiidkeeda xadaثna cmar bnu xafsi qala xadaثna abi qala xadaثna اlacmashu qala xadaثanii muslim can masruuqi can caaishaةa qaalat anaha qaalat waxay tihi caaisha muslimkuna waa abuduxaa muslim ibnu subeyx weeye muslim ibnu kaysaan ma aha waxay tihi kula leyli awtara rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm waa kula leyli habeenka dhammaantii waa bilowgiisa waxa weeyaan dhexdiisa aakhirkiisaba weeye awtara rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi witri oo kolow xagga hore iyo habeenka bilowgiisiiba waa ceshaagii dabadiiba witriyey way jirtay habeenka dhexdiisa waa witriyey aakhirkiisana waa witriyey taas bay ahaydoo bal waxa weeyaan waa min awali leyli wa awsadih wa aakhirih sa iyada riwaayo muslimba ay tahay lafdigana tafsiir ay u tahay kula leyla awtara rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam wantaha laakiin wuxuu ku dhammaaday ku intihooday witru witrigiisu ila saxari waqtigan suxuurta oo macnaa khaasatan markii uu dhintay iyo waqtiyadii dambe waxaa u badnaa oo rasuulkii ilaahay dee isaga u badnaa habeenka aakhirkiisa waqtiyadan saxar saxarna waa waqtigan suxuurta dee kolleyna waa waqtiga waaguba uu dhow yahay taasba weeye taas baa witrigiisa uguba dambayso xadiidka ibnu cabaasna waa taan soo aragnayba dee waqtiyadaa weyo taa bal haddaba taas ayde macnaa waxa weeyaan habeenka bilowgii iyo dhexdii iyo aakhirkii intuba way bannaan tahay maxalna witri bay u tahay maxaa mudan oo aada usii fadliga badan habeenka aakhirkiisa ruuxu hadduu kacayo way fiican tahay hadduu ka baqanayo inaanu kicin sida xadiidka musliman kaba soo naqlinay waqti intaanu seexan ama waqti hore ha noqoto ama waqti dambe ha iska watiriyo taas baa adigu kolley khulaasada kalaamku uu noqonayaa rasuulka ilaahayna waa kaasoo habeenkii saacaadkiisii waa wadawatiriyay mid hore iyo mid dambaba eh ama awal iyo aakhir iyo wasadbe laakiin wuxuu ku dhammaaday witrigiisa ugu dambeeyey xiina maat waa habeenka aakhirkiisa iyo waqtigaa saxarka ama waqtigaa suxuurta taas baa iyada rasuulka ilaahi u dambeysay witrigiisii u dambeysay waana sida mudan masalada yar timaada imaka halkan ruuxuu waxaabuu is yihi ma kacaysid witrigiisii buu tukaday uu kacay oo uu toosay habeenka aakhirkiisii baabuu kacay muxuu yeelayaa salaadna wuu doonayaa inuu tukado kollay laba dariiq baa salafku leeyihiin laba xaalo kuwa iyagu yidhaaha witrigiisii hore ayuu burinayaa siduu ku burinayaana hadday ragcaddii ahayd ragcad keliyaoo mufrada ayuu tukanayaa hadda waqtigaas tii bay shafci kaba dhigaysaa markaa dabadeed bu wixii uu doonay intuu tukado ibnu cumar baaba saa yeeli jiray ugu dambeynna witri ayuu markaas ku khatimayaa dee waxaabay iyada malaa intooda badani taas dariiqada kumay tegin ee ruuxuu witrigiisii hore ha ku daysto wixii dambe uu tukanayana shafci salaad isku buuxda uun ha tukado salaaddii looma diidayo laakiin witri uu soo celinaya ma jirto waayo rasuulka ilaahay baa xadiid xasana laa witraana fii leylatin yidhi laba witri habeen keliya lama wada tukado oo waxa weeyaan ee haddaba witrigaa hore hadday noqoto bacdigood saasay sameeyeen aimadii hore ee intooda badnaydna may ee waxay ku kaaftoomeen uun witrigoodii hore tan dambana shafci unbay kaba dhigteen dee hadduu ruuxu uu tooso oo kale bal taas waa xaaladiisu bal waa labadaa arimoodna way jireen waana masale meeshan imanaysa uun ruuxu hadduu witrigiisii bal intuu horreysiista oo haddana dib u tooso wuxuu kaba yeelayo baabu iqaadi nabiyi sala allahu calayh wasalam ahlahu bilwitri toosintii uu rasuulka ilaahay toosinayay ehelkiisa witrigan uu u kicinayay taas buu baabkeedii yahay macnaa tani waxay dee kollay tarjamadu ay noo faa'iideynaysaa xadiidka horena waanu soo maray isagooba kaba dheerba xaggii salaada iyo dumarku ma goynayaan salaada hadday ruuxii musalliga kaba horeeyaan iyo mise ma goynayaan iyo taa waati aynu xadiidko intan kaba dheer kuba soo marnay waa inuu witrigu aada iyo aada u adag yahay oo salaaddii witriga kaba horreysay ee tahajudka ahayd ama salaad habeennimo shafciga ahayd rasuulka ilaahay muu kicin waa taa iska huruday markii uu witrigii soo gaadhay buu kiciyey markaa witrigu waa dee mansilada iyo adayga uu aada iyo aada u adag yahay yaynaan odhanbiboo waajibe laakiin inuu baltaasi uu aada u adag yahay bay taani tilmaamaysaa toosintan uu salawaat ullahi wasalaamu caleyh hilkiisa uu toosinaya xadaana musadadu qaala xadaana yaxya qaala xadaana hishaamu qaala xadaanii abi waa hishaam bnu curwa can caaishata qaalat anaha qaalat kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxua yusalii mid tukada walxaal ana anigu raaqidatun aan hurdo oo muctaridatun aan gudbanahay calaa firaashi oo xaggii qibladan ka xiga weliba dee cardi iyo saasay u jiiftaa waa min alyamiin ila alyasaar oo isagiibaa dee ay markaa xaggii qiblada ka wada xigtaa anoo saasa ayoon markaasaa u hurdo ayuu tukanayay faida araada marka uu doono an yutira inuu witriyo intuu shafcigiisii dhammaystay ay qadanii uu itoosinayay fa awtartu dee intay weysaysato ayay deeta markaa lahayd ayay witriyeysay bal markaa taa weeye oo dee salaada habeennimo witri baa u dambeeyo waa taa aynu soo marnay in waan u dambaysiinayo waqtigaa dambu iyada u kaadinayo dee waa waqti isagii baaba kicinaya ruuxii markaa isku kalsoonaana waa taan horeba usoo sheegnay ee xadiidka ta inooguba sugan waxa weeyaanuun witrigu inuu aada u adag yahay iyo ruuxii hurday bal salaadii kol haddii witri loo kiciye ruuxii dee salaadii faradkaayd ama jamaacadii oo kale ay dhaafaysay oo kale waa loo kicinayaa waana baraarujin dee ruuxu haafilo la baraarujinayo ayay noqonaysaayo bal tanna xadiidka waa umuuro inooguba sugan baabun yajcal ha yeela aakhira salaatii salaadiisa dhammaadkeeda witran witri ha kaba dhigto salaadiisa kuba khatima kolle axaadiidii horena waa umuur aynu soo aynu soo aragnay ee dee xadiid kalunbaa inoo imanayo wuxuu yihi markaa musanifku xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin can cubaydillaahi marka dhoweydna musadad iyo yaxya way iskuba xigeen yaxyuna waa yaxya bnu saciid alqadaanuun laakiin inta ka dambaysa ayaa walow xadiidku waa xadiid ibnu cumare ayaa sanadkii dee sanad kale iyo ruwaad kale yahay oo wuxuu yihi can cubaydillaahi waa cubaydllahi bni cumar ibni xafs bni caasim bni cumar ibn khadaab weeye قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال اجعلوا يال آخر صلاتكم صلاتنا لما كذا بالليل هبينك وترا وتر كنكتا وصلاتني وحيا تكنيسان بل وتر أدن بيسيو وتر إساقا خاتمني صلاة هبينك نقنية فلما عمر رقعتها نقطه ama hadduu saddex israaciya ama shanba israaciya haba noqoto ama waxa weeyaa laakiin salaad witriga u dambeysiiya waana taa masaladan kaba soo hadalay hadduu dib u kaco waxa uu yeelayo salaadii ama salaada a marka hore tukanaysaan ha noqoto ama taa dambaba ee wakhtiga dambe tukanaysaane witri u dambeysiiya taas baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bal wey kolley macnuuna waana kaa tuutiru maa qad sallaadii iyo aynu axaadiidii hore kuba soo maray baabulwitri cala daabati witrigii la witriyayey daaba korkeed oo macnaha marka safar la yahay weeye in haddii lanaga yahay iyada maaha safar marka la yahay ruuxina uu socdo witrigii waa lala imanayaa bal haddaba raaxilada ama kolba waxaan uu fuushanya wasiiladan uu fuushanya korkeeda wasiiladan uu fuushanya wasiilada naqliga uu fuushanya korkeeda bal witrigii laguma tukanayay taas buu baabkeedi yahay oo markaa dee taasi waxay noo cadaynaysaa inaanu farad ahayn salaadaha faradkaa rasuulka ilaahi uu dhaadhici jiray dhulkuu kuma tukan jiray raaxilada korkeeda kumuu tukan jirin sunnayaasha kaleu kuma tukan jiray markaa witriguna sunnayaasha haba adkaaday ayuu kaba mid yahay waaba kaasoo dee ku tukaday rasuulka ilaahi raaxilo korkeede bal taas buu baabkeedi yahay xadaثna ismaaciil qaale xadaثanii malik can abi bakr bni cumar bni cabdالraxmaan bni cabdillaahi bni cumar bni اlkhadaab kaley waa aalu cumar waanay fara badan yihin qoyskaa reer cumar dadka ruwaada ee kuba sugan waxaa laga yaabaa inay dee labaatan soddon ay kaba badnaadaan haddii aan tatabucno qolooyinkaa wuxuu lagaba wariyey uune bal aalu cumar ibn alkhadaab ah ha noqodeen dee inamadiisii iyo kuwii ay sii dhaleen sida cabdullaahi ibni cumar ayaa usii badnaa caasimna waa tan aan aragno bal cubaydullaahigaas baaba caasim gelaya waxa weeyaan taas haddaba ninkana waa nin hiqa ah waana nin dee dambeeyey xaafid ibnu xajarna halkan shareexa waxaa inoogaba sugan ninkani nin hiqa ana weeye xadiidkan oo keliya ayuu ku leeyahayna bukhaariyo muslim macnaa bukhaariyo muslim waxbay ka wariyeen kolley tirmidi iyo nasaa-iyo ibnu maajahna way soo raacaane laakiin labada saxiixba xadiidkan imakaan hayno keliya ayuu ku leeyahay waana dadkii atbaacu taabiciintii dadkii ugu waaweynaa weeye riwaayaadka qaarkood baa la arkay isagoo cabdillaahi ibni cumar ka warinaye waa aabbihii awowgii buu noqonaya cabdullaahi ibni cumarna aabbihii awowgiye laakiin riwaayaadkaasi waa munqadaca ma inqidaac sanadku waa kala go-an yahay dee riwaayaadka caynkaasee dhacay bal markaa xadiidkan unbuu ku leeyahay sharaxay taasi inooguma sugan tahay wuxuu yihi markaa haddaba ninkaasi can saciid ibni yasaarin taabici buu ka warinaya saciid ibni yasaar anahu qaal saciid ibnu yasaar abulxubaab baa wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa asiru mid la socda maa cabdilaahi asiru mid socdaan ahaa maca cabdillaahi bni cumara waa safar bay ahaayeen waa la guuro gelayey habeen bay gudayeen cabdillahi bni cumar baa la socday bidariiqi makata maka dariiqeeda cabdillahi bni cumarna waxaa laguma yaqaanay dee inuu xagga socodkiisu cumradiisi iyo xajkiisu ay badnaayeen aad iyo aad bay u bateenoo weliba waqtiyadii dambe ee umuuraha muslimiinta dhexdooda ay dhaceen dee kolna makunbuu kusii socday kolla waa kasoo socdo ama cumro ama xajun weeye wax kale oo uu tegayeyna may jirin taas bay ahayd aad iyo aad buu u badsaday oo wax fara badan buu xaj iyo cumro marka la isugu daro bal markaa uu xaji dee waanuu cumrigiisna uu dheeraadaybe haddaba waan la socday dariiqa maka ama ha kusii socdeen ama ha kaba yimaadeen waayo lafdiga inooguma cadda faqaala saciidun saciid baa wuxuu ihi saciid ibnu yasaar falamaa khashitu habeenkii bay guuro gelayeen waa la gudaye waagi waa habeen gelin dambe markaa falamaa khashitu markan ka cabsaday asubxa waagi inuu barye markan ka cabsaday ayaa nasaltu intan iska dhaadhacay uu ka hadhay raaxiladiibuu ka dhaadhacay fa awtartu markaasaan witrigaygii tukadeen macnaa dhulkuu u dhaadhacay dee cilmigana isaga uu kaba maqnaa in dee ay bannaan tahay in raaxilada korkeeda lagu tukado intan witriyey baan uma laxigtu haddana waan soo gaadhay cabdullaahi bni cumar baan soo gaadhay markaasaa muxuu yihi qaala fa qaala cabdullaahi bni cumar baa wuxuu yihi ayna kunta xaggeed tuudee waanay wada socdeen xaggeed ku maqnayd xaggeed ku sugnayd faqultu waxaan ihi khashiitu waxaan ka cabsaday asubxa salaadii subax waagumaye inuu beryaan kaba cabsadayoo witrina maan tukan fa nasaltu waan dhaadhacayoo fa awtartu waan witriyey faqaala cabdullaahi baa wuxuu yidhi alaysa laka fii rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi miyaanay kuugu sugnaanin uswatun xasana dayasho fiican miyaantay rasuulka ilaahay ku dayanayn dayasho fiican dee ilaahay baa yidhi dayasho fiican baa idinkuma sugnaatay ee miyaanay kuuguba sugnayn faqultu balaa wallaahi uu dhaartay arrinkan uu dee isagu yidhi ibnu cumarna horta waa baraarujin uu dee waxyaalahan kaba qarsoona ee sunantii rasuulka ilaahi uu kuba baraarujinayuu barayo isna wuxuu u dhaartay waa adkayn uu arrinkan uu adkaynaya inuu rasuulka ilaahay dee ku dayanayo ay u suuna uguba sugnaatay qaale wuxuu yihi markaa ibnu cumar faina rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu yuutiru cala albaciir neef raaxiladiisa ama neefka geela uu fushaya korkiisa ayuu witirgiisa kuba tukanayey daab buu ka cabiray baciirna xadiidkiibuu inooguba yimi daabadna haaliban dee dameerka iyo faraska iyo kuwaas iyo baqalka iyo ayay daabo haaliban odhanayeenoo taas ee laakiin de waa inaan wax farqiga u dhexeeyaa jirin kol hadduu ruuxuu safar yahay ama raaxila ha fuushanaado ama daabo kale haba fuushanaado ama waxyaalahan imika inoo soo kordhay ee dee nicamtan ilaahay inooguma nicmeeye wasaaisha naqligaa haba noqotee dee korkiisa ayuu de waa ayuu witrigiisii iyo salaadiisii sunna ahayd bay iskagaba tukanayaa taasba weeyo haddaba rasuulka ilaahay saasuu yeeli jiray ayuu yihi bal xadiid kalena waaba kan baabul witri fi safar waa tarjamo kale bal markaa in taa hore dee inaanu waajibba ahayn oo waayo rasuulka ilaahay salaada faradka waa u dhaadhici jiraye ayaa tarjamadaa hore aan kaba qaadanay wakhtigaasna uu raaxilada korkeedna kuba tukanayay tanna waxaa jirta barhkood baa laga soo naqliyey si waxay sunnaaba safar guud ahaanba ay yidhaaheen wax sunno oo la tukanayaa maba jirta ay yidhaaheen daxaakiyabaa lagaba soo naqliyey markaa tii radinteedba weeyaanoo mee sunno la tukanayaa way jirtaa safarka dhexdiisa xaaladana dee waraaxilada korkeedana ruuxana qibladiisu waxay noqonaysaa in xagga markaa kolba uu socdo ay noqon ee sujuudiiyo rukuucdiina uu ishaaraya u kala hoosaysiin uun bal taasba weeye marka wuxuu yihi xadaanaa muuse bnu ismaaciil qaala xadaanaa jawayriyat bnu asmaa can naaficin can ibni cumara qaala anahu qaala kaana nabiyu nabigu wuxuu sala allahu calayh wasalam yusallii fi safari safarka mid tukada calaa raaxilatihi raaxiladiisa waa salaada sunna ah xayu meeloo tawajahad bi ay ula jeesato ay ula kacdo kolba xag ay ula socoto ayuunbuu rasuulka ilaahay qibladiisa ayda uu tukanayay u ishaarayeyna iimaan waa rukuucdaiyo sujuudayna wejigii ma saari karo waxaan ama koorihiiyo waxyaalahaase wejigii uu ishaarayay iyadoo uu kala hoosaysiinayo oo sujuuddu ay ka hooseyso uun rukuucdii yuumiu iimaan salaata leyli bal yusalii fi safari calaa raaxilatihi salaata leyli weeye habeenka salaadiisa ama halkaa horman kama badanna salaada habeennimo ayuu rasuulka ilaahay safarkii kuba tukanayay xayu tawajahad bihi raaxilatu yuumiu imaan ila alfaraa'ida salaadaha faradkaa mooyaane ama maalin ha noqoto ama habeene hadduu socdo markaas salaad farad ay u gasho uu dhaadhici jiro dhulkuu ku tukan jiray isagoo qibladii u jeedsanaya sujuudiiyo rukuucdiina taam yeelaya wayuutiru waa halka maxalushaahidku waxaanu ku witri jiray calaa raaxilatihi raaxiladiisa korkeeda ayuu witriga kuba tukan jiray xadiidku waa inoo cadiyey laakiin waxaa jirta saxiixa muslim iyo abi daawuud iyo kale casharkii saakana waa nooguma sugnaa ibnu cumar baa yidhi intuu isagoo safara ayaa dad buu dee way uu tukiyey salaadba kollay nin uu adeer u yahay baana xadiidka warinayeyba oo markaa la fadhiyey markuu salaaddii ka baxay buu arkay dad taagtaagan oo salaad tukanayo maxay samaynayaan buu yidhi oo waxaa lagu yidhi dee way sunnay tukanayaan markaas baa wuxuu yihi low kuntu musabixan fi safari la atmamtu haddaan ahayd nin anigu sunno tukanaya safar marka ay noqoto salaadan faradkee marka horeba afarta ahayd ee laba laga dhigay ayaan buuxin lahayn afar afartii tukan lahaa oo kol haddii takfiif safarka daraaddeed dee looba fudaydiyo laba looga dhigay faradkiiba la yareeyey dee sunnana meeshii wax jidaysan maha u leeyahayoo haddaan anigu ahay markaasa intaasun dee kumuudayn ee wuxuu raaciyey rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh iyo abibakar iyo cumar iyo cuhmaanba inuu la safrayo aanay intaa kaba badin jirin labalaba ragcadood aanay ka badin jirin waliba riwaayad tirmidi baa waxay ahaydba fa kaanuu yusaluuna aduhra waalcasra ragcatayni ragcatayni laa yusaluuna qablaha walaa bacdaha waxay tukanayeen duhurkii iyo casarkiiyo labalaba wax ka horeeya wax ka dambeeya tukanayeen may jirin haddaan anigu wax ka horraysinaya ama ka dambaysiina salaadan baa taamyeeli laha xadiidkiisana waa kan marka maxay tahay taa uu anfeeya ibnu cumar waa sunnayaashii rawaatibta ahayd weeye waa wixii raatibo ahaa ee faradka la socday weeye amaa sunnuhu hadduu mudlaq yahay mid maalinaad ha noqdo ama taas ama salaadii habeennimo ay tahay ama witr ay tahay rasuulka ilaahay waa tukaday waa kan ibnu cumarna uu soo naqliye taa uu isagu meesha ka saarayey rasuulka ilaahay uu lahaana muu tukan iyo khulafadiisii waxay ahayd waa salaadahan faradkaa sunnayaashan raaca taasba weeye bal waana dee taasu allahuma dee sunnayaashaas sunnaha subaxa marka uu yahay horeba waataynuuguba soo marnay markii ay ka seexdeen salaadii dee iyagoo safar ahayd salaadii subax rasuulka ilaahay sunnihiina waa qadeeyo iyada waa tukan jiray sunnaha subaxa laakiin waa kuwa kale un saa duhur iyo casr iyo kuwa kale ayay bal maalan xadiidkiisuna keenaya bal waxaan leenahay uun imika taa uu anfiyaya waa rawaatibtii tan uu halkan kuba sugayaana waa nawaafishii bal maalan marka la eego aan rawaatibta ahayne saa salaada habeenimo iyo witriga iyo bal maalan taasba ay ahayd faradkiina inay u dhaadhacayo marka halkan oo kalena witrigu inaan waajibana wuu inoo soo baxaya baabulqunuuti qabla rukuuci wabacda kale waa baabkii ugu dambeeye laakiin dhowr xadiid buu leeyahay mala kalaamna waa iskaba yeelan karaa meel qaarkoodna laftigeeda in la dabdiyo isaga yar baahanaysa cashir kolkaas inoogu joogaya wallah subxana wa tacala cala aclam